walaalow hadda xaaladdu waa xun tahay nimankaan shalay bay aqala gubeen la nin laba ninna waa afduubteen ari oo laba boqol iyo heena waa kaxaysteen xaduudkoodin lama joogo waa xaduudka soomaaliya waaye dhanka soomaaliya mircawleedna meesha had dagaal ka socon ceel mudan baa la yidhaahdaa waana xaduudka soomaaliyana ku taallaa marka hadda dagaalku rasimeen meesha ka socdo waa halkee waa ceel mudan oo u dhow mircawleed iyo dacdheer saakana waxa waaye dagaalkan haddana dagaal qaraar baa socda nimankii baal gurmadna waa u yimid shacabkaana waxa waaye baalki iyaguna waa is abaabuleen arrintana meel xun bay maraysaa marka anigu waxaa ku baaqahayaa in dagaalkaas la joojiyo waaya marka dadkii deegaanka ee lagu dul dagaalamay xaaladooda waa sidee maxaad nooga sheegi kartaa xaaladoodii waa barakaceen walaala dadkii galinsoor bay u barakaceen wixii oot oo socon kara waa barakaceen waxna waxay aadeen deeqlo meel yidhaahday u qaxeen marka arrintu maanta meel xun bay maraysaa dagaal qara hadda dagaal qara gurmad labada dhinacba gurmad baa u socda baa baa ku baa hadda hadda haddayba cusubtaa arrintaba hadday hadday hadday saraa kasii baxaysaa wararka waxaa la sheegayaa in dagaalka ay xoojiyeen ciidamo liyu boolis ka tirsan oo gurmad ahaan ku yimid iyo dhanka maamulka galmudug oo iyana dagaalka qayb ka soo noqday haa labada dhan galmudugna galmudugna xaggeedana waxbaa ka yimid liyu boolisna ciidamo aan caadi ahayn oo oo oo tababaran oo dabaabaad wataa soo galay dagaalka haddana waa socotaa xabadii saacaddan waa socotaa marka halkaasay maraysaa waxaad sharaxaad naga siisaa meesha lagu dagaalamayo waa dhul noocee ah waa dhul baadiyaa oo tuulaaley ah oo aan dhir badan lahayn oo dhulka loo yaqaano cadduunka ah oo aan buura lahayn marka aadna u kulul marka saas waaye walaala saas waaye etoobiyana uma dhowo dhulkoo dh waa gudaha soomaaliya marka haddii ay arrintu waxaad marka xaduud iyo waxaas arrintu bay ahayd xaduudka haddii looga soo guuray waxay oga nooga daba yimaadeen meel galisoor u jirta labaatan iyo shan kilomitr oo aqala gub oday afduubo odan oday nabadoon haddii oo meeshii tago waa afduubanayaan marka si loola hadlo waa looqa arrinta marka xabad bay tagta xabad bay tagta